أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanadha caduleedka magaalada kismaayo haddaba waa imisa tirada dhimashada iyo dhaawaca maleeshiyaadka jubbaland iyo khanimadii cadowga laga soo furtay wararkii ugu dambeeyey iyo faahfaahinno soo baxaya ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah jenaraal faransis ogola taliyaha ciidanka difaaca kenya iyo xubno la socday oo dhammaantood ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaasi barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin kooban oo arrimaha ku saabsan sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo yuhuudda ku amray inay weeraraan shacabka rafax ayna ka baaqsadaan weerar ka dhana iiraan xaaladda bariga dhexe iyo wararkii ugu dambeeya ee filistiin ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa soomaalida soud afrika oo ka cabanaya dilalka iyo dhaca loo geysanayo barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mida dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi oo arrimaha ka hadli doona wilaayada islaamiga ah ee bokool oo kormeer dhiirigelina ku tagtay macadu shariica mas-uuliyiin iyo waxgarad booqashada qaybka ahaa kelimaadkooda ayaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aan ku soo gudbin doono qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey murtadiintaoo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyo taliyihii ugu sareeyey ciidamada kenya oo ku halaagsamay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha waddankaasi maraykanka oo yuhuudda ku amray inay weerar cusub qaadaan iyo sidoo kale qodobo kale oo xiise badan waxaan ku soo gudbin doonaa xubinteennii hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali ee dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ugu horeyn walaalka waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aalada telegaraamka faysalow barta maanta waxaa lagu faafiyey dhacdada howlgal barakeysan oo maanta ka dhacay deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo dagaalo saddex jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha saliibyada maraykanka ayaa maanta ka dhacay agagaarka deegaanka wiirkooy ee dhacduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose faysalow ee dagaalka wiirkooy ka dhacay waxaa lagu soo waramayaa in maleeshiyaadka duulaan ay ahaayeen islamarkaana ciidamada mujaahidiinta ee ka hortageen duulaanka maleeshiyaadkaas waxaana hawada sare lagu arkayay diyaaradaha ee dowladda kaafirada ee maraykanka oo dagaalka qayb ka ahaa saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa xogtan ugu soo gaarsiiyey islamarkaana lagu faafiyey barta barnaamijka faafreebka wararka ee telegramka dhimashada weerarkii maanta waa saddex iyo toban murtad dhaawacna waa sideed iyo toban kale marka la isku daro waxaay noqonaysaa kow iyo soddon askari oo dhimasho iyo dhaawac noqday sidoo kale ciidamada mujaahidiinta hub u badnaa ak afartan toddoba ayay khaniim ahaan gacanta uga soo dhigeen waxaan lagu soo hormay in allaha fadligii ciidamadii cadowga oo jaba inay dib ugu laabteen dhanka magaalada kismaayo faysalow markan waxaa soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga websaytka warbixino dhowr ah ayaa lagu qoray warbixinta ugu muhiimsan ee maanta lagu qoray haddii aan soo qabto walaalka cinwaanka taliyaha ciidanka difaaca kenya oo ku dhintay shil diyaaradeed waxaa warbixinta caalamada ay ku bilaabanaysaa taliyaha ugu sarreeya ciidanka difaaca kenya ee loo yaqaan k d f genaraal francisco ogola ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay bariga maragwed ee wadanka kenya halkaasoo ay kula halaagsameen ayaa layidhi askar ka tirsan ciidanka difaaca shilkan diyaaradeed ayaa gelinkii dambe ee maanta si gaarah uga dhacay halka lagu magacaabo caben oo dhanka bari ka xigta maragwed halkaas oo taliyaha ciidanka difaaca kenya iyo xubno ka tirsan saraakiishiisa ay kula dhacday diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kacda oo ay wateen taasi oo la sheegay inay dhulka ku dhacday kadibna dab uu qabsaday saraakiil ka tirsan kenya ayaa markii hore xaqiijiyey dhimashada shan xubnood wargeeskada star ee ka soo baxa dalkaasi kenya ayaa dib ka xaqiijiyey dhacdada iyo geerida taliyaha ugu sarreeya ciidamada kenya francisco ogola kaasi oo markii hore xaaladiisu ay hubinta la-aan ahayd balse dib laga xaqiijiyey dhimashadiisa taliyahan dhinta ayaa da-diisa lagu sheegay faysalow lixdan iyo kow sano jir waxaana uu taliska ciidanka kenya ka mid ahaa tan iyo afar labaatankii abriil sanadii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo afartii diyaaradda uu shilka ku galay waxaa la soo wariyey inay la saarnaayeen toddoba askari oo ka tirsan ciidanka kenya duuliyaha iyo afar kale ayaa loo badinayaa inay la dhinteen generaalka ee dhinaca kale faysalow tobankii juun ee sanadii labada kun labaiyo tobankii ayay ahayd markii sidan oo kale shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaasi kenya ay ku dhinteen xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda kaafirada kenya waxaana ka mid ahaa george saytoti oo ahaa wasiirkii amniga kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ilaaladiisa iyo kaaliyaashiisa ka mid ahaa waxaana uu shilkaas uu kusoo beegmay bilooyin uun kadib markii kenya ay duulaan gardara kusoo qaaday qeyba ka mid a soomaaliya websayteka caalamada waxaa lagu faafiyey sawirada generaalka ee burburka diyaaradda ku dhacda dalka kenya faysalo markan waxaan soo qabanayaa websayteka somaali memo warbixino dhowr ayaa lagu qora waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo yuhuudda ku amray inay weerarto shacabka rafax ayna ka baaqsato weerar ka dhan ah iiraan dowladda daalimada ah ee maraykanka ayaa markii ugu horreysay sheegtay ayaa lagu yidhi in ay maamulka yuhuudda ku taageerayso duulaan cusub oo lagu qaado muslimiinta filistiin siddeed bilood kadib markii uu bilowday dagaalka khaza maraykanka ayaa maamulka yuhuudda ku cadaadinaya inuu ballaariyo xasuuqa khaza islamarkaana uu gaarsiiyo deegaanka rafax oo kaabiga ku haya xuduud baanaadka masar islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal kun oo ka mid ah shacabka magaalada khaza ee faysal oo mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa u sheegay wargeeska alkis in yahuudda ay ka codsadeen kabaaqsashada weerar jawaab celin ah oo ay ku qaadaan dowladda shiicada ee iiraan taas beddelkeeduna ay duulaan ku qaadaan shacabka u barakacay rafax dowladda maraykanka waxay ciidanka yahuudda u ballanqaaday taageero dhaqaale iyo mid militari haddii ay ka baaqsadaan weerarka iiraan taasi beddelkeedana ay u jihaystaan dhanka mandiqada rafax si ay u xasuuqaan dadkii ka barakacay khaza ee deegaamiysiga ka samaystay xuduud beenaadka masar faysaloo tallaabadan uu maraykanka qaaday ayaa bannaanka soo dhigaya sida ay reer galbeedka yuhuudda iyo iiraan ay cilaaqaadkoodu u xoogan yahay ayna meel uga soo wada jeedaan muslimiinta sunniga ah maraykanka ayaa sahayanada ku garabsiiyey duulaankii magaalada khaza ee soo bilowday bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixino dhowr ah ayaa lagu qoray waxaana ugu muhiimsan jamaacadda nusratul islaam almuslimiin oo ka hortagtay weerar ay kusoo qaadeen murtasaqada fagner maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa faysal oo ka hortagay weerar ay soo qaadeen murtasaqada uu ruushka tababartay ee fagner qoraal kooban oo ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika ayaa looga hadlay weerarkan la fashiliyey ee ay soo qaadeen murtasaqada caadeysatay dhibaataynta dadka muslimiinta ah faysalow markan haddii aan soo qabano wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid a warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa xasuuqyo maleeshiyaadka dacmu sariic ay ka geysteen gobolka daarfuur sida uu sheegayo wargeeska new york times in ka badan kun ruux oo aan carab ahayn ay dacmu sariic ku direen gobolka daarfuur tallaabadan ayaa lagu tilmaamay arrin isirsifeen ah oo ay wadaan maleeshiyaadka imaaraadka hoostaga ee uu hogaamiyo jenaraal xumeyti faysalow xubintii hadaleynta warbaahintan caawa waa inaga intaa waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaa soo jeedinaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay waxa ay duqaymo ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa toddoba xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya koob iyo toddobaatan ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo caruur ay ku jireen halkay ku dhaawacmeen boqol iyo lix kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuudda ay duqeymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda annusayraad xerada qaxootiga ee almakhaasi xerada qaxootiga ee ashaati mandiqadda rafax iyo sidoo kale qayba ka mid ah waqooyiga magaalada khaza dad gaaraya koob iyo toban ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo caruur ay ku jireen ayaa waxaay maanta ku shahiideen xasuuq ay yahuuddu ka geysteen dhinaca bari ee mandiqadda rafax ee koonfurta magaalada khaza halkaasi oo muuqaalo warbaahintu ay baahiyeen lagu arkayey shuhadada iyo dhaawaca oo goobtaasi laga daadgureynayo dadka halkaasi ku shahiiday waxaa ka mid ahaa ilaa shan caruur ah oo isla dhashay oo ku shahiiday duqeyn ay la beegsadeen yahuudda haddaba aabbaha dhalay caruurtaasi shahiiday oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay duqayntaasi ay ku shahiideen caruurtiisa shanta gaaraysay
halkan waxaa yaala shuhaadada shan caruur ah oo aan dhalay kuwaasi oo googo-ay dhammaantood waa kuwan oo halkan ayay yaallaan waxaa ku dhacay oo sidaan u galay waa saaruukh ay soo rideen yahuudda caalamka kuwa isku sheegaya ha arkaan shuhaadadan sidan loo galay bal hadda carruurtan maxaa loo dilay oo ay sababsadeen carruurtayda inta aysan shahiidin muddo laba bilood ah ayay ila joogeen iyagoo barakac ka soo laabtay tobankii maalmood ee ugu dambeeyey ee noloshooda waxba ma aysan cunin xitaa waxay waayeen biyo ay cabaan toban beri oo aysan waxba cunin waxna cabin ayay shahiideen xilliga ay shahiidayeen waxay ka soo baxeen gurigooda kadibna waxaa lagu soo riday saaruukh goobta ay ku shahiideen waa dhinaca bari ee xaafadda taliilkabiir ee magaalada khaza
sidoo kale goobaha yahuuddu ay xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda deeralbalax mandiqadda nusayraad iyo sidoo kale almakhaazi oo iyaguna dad shacab ay ku shahiideen dhinaca kale yahuudda ayaa waxa ay isaga baxeen deegaano dhaca waqooyiga mandiqadda annusayraad oo maalmo ka hor duulaan dhulka ah ay kusoo qaadeen warbaahintu waxay sheegeen in yahuuddu halkaasi ay maanta isaga huleeleen iyadoona deegaanadaasina yahuuddu ay xasuuq daran ka geysteen sida muuqaalo lasoo baahiyey lagu soo bandhigayey sidoo kale yahuuddu waxay maanta weerar ku qaadeen dad shacab filistiiniyiin ah oo ku sugnaa waddada lagu magacaabo shaarica rashiid dadkaasi oo doonayay inay dib ugu laabtaan guryahoodii oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza rasaas ayay ooda uga qaadeen waxaana lagu soo waramayaa in dad shacab ah ay ku shahiideen halkaasi kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waa hagaag haddaba intaan ka bixin gumaadka yahuudda aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyay dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka maraysa soddon iyo saddex kun sagaal boqol iyo toddobaatan ruux dhaawacyada ayaa iminka maraya toddobaatan iyo lix kun toddoba boqol iyo toddobaatan ruux bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxaay sheegeen in maanta ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka yahuudda ay ku lahaayeen dhinaca bari ee mandiqada beytaxanuun ee waqooyiga magaalada khaza weerarkan oo ah toogasho ayaa muqaawamadu waxay sheegeen in hal askari oo yahuudi ah ay ku dileen sidoo kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waxay sheegeen inay weerar sawaariiqa ku qaadeen maanta halka lagu magacaabo khilaafi khaza oo ku taalla khaza kana mid ah deegaanada yahuudda lagu deegaameeyey waxaana lagu soo waramayaa inuu weerarkaasi khasaare uu ka soo gaaray yahuudda xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caawa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil ayuu kaasi ahaa عما لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada bokool mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bokool iyo qaar ka mid a golaha nuqabada wilaayadaasi ayaa kormeer dhiirigelina ku tegay macadu shariica xilli daraasadiisu ay socotay mas-uuliyiinta iyo waxgaradka ayaa ardayda wakhti la qaatay iyadoo halkaana lagu qabtay xaflad lagu dhiirigelinayay ardayda wax ka baranaya macadu shariica kelimaad kala duwan ayaa munaasabadaasi laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiinsoo gud doonaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad dardaaran ah halkaa ka jeediyey إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا آه، بعد حمد الله سبحانه وتعالى may baan mahad nagaane macalimiintii iyo mudiirkii iyo ardaydii dhammaantiya oo goobtan ku sugnaayeen maadu shareeca ee ribaadka inta kakajareen walbarashada jazaakum allahu khayra jazaa walana may kale aan mahad nagaane insha allahu odayaalka dhaqanka wilaaya islaamiga bakool kolley dad badan hadda inta rooga jazaahum allahu khayra aljazaa yoona kolley may ballanaa saanti hagaadan ilaahay sabaab siinka sii iyo ajar ee runtii marka may ahaa walaun haddaa siin booqni may ahaa booqasho waa ziyaaro oo ah dhiirigelin iyo marka mayba guubaabin iyo isku warqabid insha allahu tacaala intaas kadib maylana walaalayaal ardayda yala dardaarma fade number kow maysna isdardaarmaana taqwa allahi caza wajalla ilaahi subxaana wa tacaala inuuna ku absanaan may waali alla ka absintiya walkas ilaahay ninka fududaaye waa ra-su kulli khayr waay khayr oo dhan si asalange alla ku absintaasa asalange waman yataqi illaha yajcal lahu min amri yusran wattaqu llaha wayucallimukum allah waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan aayadaha qur-aanka taqwada ka hadala iyadaan badan yihin way ballana walaalayaal ma ishasuusiyaane nicmada allah subxaanahu watacaala guud ahaan ono dhanba ilaahayna siiyey geeka raayatu tawxiid una ka hoos noolna shareeca islaamkana may waa laiska maamulahay gaalo iyo murtadiin iyo ilaahay cadowshayna indhoogaana may waa habab is aragaan may waa habad ma walkale noo dhahayan lahayna taasna marka may waa ilahay aan ka mahadnagaana way ballana walaalayaal nicmadaas ilaahayna sii mahadnaq badan aan baahanta shukri badan aan baahanta ilahay aan ku shukrinaan wa khaasatan ardayda kolley hadda afar sano taqriiban walbarasho ka jara oo tacliintaasio ku sugunyiin jilbaherinyiin meelo fadhiyaan way balanaa insha allahu tabaaraka watacaala ogaada runtii mar may ahaa maqaamka iyo mansilada isan roogdan dadka muslimiinta sidarsiin kii saabta mahay la socdo macnaha walaalayaal maylana markuu meelo islaamka siin dhiki iyo darajid isan lasinsii iyo qaabka tixgelinta lasinsii horta la socdo macnaha jaahile jaahil walma qobdo saas maa jaahil naftis baan badbaadiyaan maylan baahanya una may fadaane ummadda caalamulislaamika nool in badbaadina fadahay saas ma dadku may ku fadahayna dadki aqsa insha allahu tacaala ilahay idin jiha furfad ku fadahayn aqsa dadkii maanaha ku dhici lahaa yahuuda yaa inta laha ka diyaariyo hay walaalayaal marka maylan baahanya insha allahu tacaala arrimahaas isan ogaataan juhdigan lalama laabo hamiinkii la dhafaro walbarashadiina mana dadaalka hallama laabay macalimiinta insha allahu tabaaraka wataala way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa doorkii iyo kaalintii islaamka inka eedanayteen insha allahu tabaaraka watacaala islaamka dhindhigika in lahan ku galnay maana ma rajayaan insha allahu tacaala in islaamka dhindhigika in lahan ku galay intaas kadib walaalayaal dowlad islaam markii dhisamaas may la ray majaalaatu tarbiya wala raja waa toddoba majaal waa inta hadda maanaa insha markaan fa fiiriya aan arag majaalaadkaas hooba marka may la rahay saxa manoo tarbiya wanaagsan laga barbaariyo dowladda islaamku may nagadaasa insha allahu tacaala dowladdii nabiyllaahi moxamed sala allahu alay wasalam dowladdii khulafaa raashidiin alkhilaafa araashida alaa minaaji nubuwa ahlaan majaalaadkaas yoo haayagna ma in baahan yihin cilmi fahamtana cilmi in baahan yihin wala macaahida lunfuray intun qarash alanka bihaayo intun juhdi alangeliyahay may kumida kow altarbiya alcaqadiya caqiidada maanaa dadka in lagu barbaariyo caqiidatu salafi saalix nabiga sal alla slam may baliya wa ana aamurukum bikhamsin allahu amaranii bihinna may kumid ahay asamu wadaaca walhijratu waljihaadu waljamaaca aljihaad markaas nabiga sal alla slam saxaabada marka gaala naceebka iyo dagaalka iyo jihaadka ka barbaariyi jiray altarbiya albadaniya xagga jirka maanaa yaana maynaqdaas hadee marka may waa jirdhiska kumida may kumid ah nabiga sal alla slam almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almumin aciif xagga naftiya marka ma jirdhiskii icdaadka kumid walan baahanyi maylan baahanyi saxaabada ma haada jareen ruhbaanun bileyli wa fursaanun binnahaar taasa lafada maana quwo jazaakum allahu khayran juhdi badan hasiinka bay culeys badan ha mari ilaahayaa kama hasan jazaakum allahu khayra jazaa walbarashadii halka dadaaloy macalimiinta baari hal agnagadoy hal in isnaxariiso isan dhatin marka may la raayo suxbo wanaagsan ya waljaari dilqurba waljaari aljunubi wasaaxibi biljambi marka may la raaya insha allahu tacaala tarbiya wanaagsan iyo aadaab fayla in isan la kooytan dhatin markii isan tarogdan markii banaanka la haboona bulshadun ay bedelan la fadahay dadku iyo dad lamid ayaa bedelan la fadahay insha allahu taala jazaakum allahu khayran intaasaa ka gabgabayan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana codka aad maqli doontaan waa malaaq muxudiin guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada bakool oo isna kelimad kooban halkaa ka yidhi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah awalan ilaahay mahadle mahad bilaawna iyo dhammaadan lahayna ilaahay inga mahadnagaan may kale inga mahadnagaane haaniyan walaalihii xarakatu shabaab almujaahidiin oo geeka nicmadu unu nin muuqato nicmat alcilmi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu cilma darajaatin ilaahay leey sababan haayi awlaadantan ay hortaana roogto dhallinyarada ee daalibulcilmiga ee uruxda iyo cilmuhu ku muuqdo sababaninka haayi iyo an mahadnagaan anka horeeyo abu cubayda ilaa lankiinka dambeeyo wa khaasatan walaayada gobolka ee bakool una hata ku hadalahayno maqarka gaar ahaanta jeglow waan anka horeeyo sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan iyo makaatiibtiis kala duwan an mahadnagaan may kale an mahadnagay macalimiintii iyo nooc walba lanka dabaaqaya ka jaro oo nooc walba arrantuun hatanin muuqat walkujeysidii mudiirkan ka horeeyo an mahadnage ardaydana waa khaasatan may balanaysin jazaakum allahu khayran dadaalkiina isin geliyanayin muuqad wal ini wal miraaj iyo kumida aadna tusteen nashaadaade cilmigii allah barakayowsan laha singna sing mahadnage safarkiisi safarteen mahadaas ku bacda runtii may balaha dareenkay iyo walahantanta ka dhihay iyo ardayda daalibulcilmiga ee eeda aan ka faraxsana eedana maarna dareenka inshadi qalbagayna eeda aan nuglayti runtii shay la kooyo waan laka faraxa shaygan ka faylugu eedaan aan ka faraxsan inay jelsadan qiib galo maraba baalgaadaga jaray hooban hamar anoo waqti in hel albaga ka haay laakiin geeka ilaahay isheeni allahi geeka waqti in siiyay waan aan ankooy ini aanan siin la kulmo misku qiib bala jelsadan tange yeedana maarna eeda aan ka faraxsana waan allah iyo aan ka mahdiye intaas ku bacda may ballehaa nimiyahow ilaahay geeka sharafasan deersi waqti helen runtii unama hamarnay lanka baadiyaad haddii roogo cilmo bardaw wal barasho qur-aanka barashadiisa hatoy cilmaga anxirooyoy xirnimo la eraw idiyaho ku tabaayo walla ah mawna weydiyaw isu warsadaaw hoob wala agreysada roon dabshay isu shidadaw bedenbedyan shidadaw macnaha bedenbedkan uu ku dhown fadhiya lanka sharka agreysadaw mis kitaabka isu agreysadaw bedenbedkan ka agreysadaw hoob magaalo roogona faanus marku dhow ahaytii bambiiro la shidadaw unshahin dhowkoo galaw isan boorsheekay kaa laha mari quruxdan geeka miilantaal leershe dhentiya suriyi gabuliya taagana joodiyaraasha guryasinka jiraan kutubadin isinla sin fadnaa dowlad islaaman halleen may basan lanaa nicmadan isin haytan nimiya oo ilaahay hasan deersi ini laku faa'idaysada nin muuqata arag ahayn darji ilaahay ka sheegay wala ilaahay darji ka sheegay iyo darji eh lamba mayl areey kas iyo i kasabshii korseede lanka ilaahay cilmo siidi kasabshay meel may nagada derji nagadaas derjidii ilaahay in bal la gaadaya derjin eh waladiina uutuu cima darajaatinga ilaahay leey culmininku hadal doonteenna wacdeed lanka ilaahay sharciyey barada kaasaasu runtii may nagday lanka landadka dhon baaliyo ka sharafka leh deegaan kasta la kajeelina sharafka leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambaynna waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad kooban oo halkaasi uu ka jeediyey afhayeenka nuqabada wilaayada bakool khiyaar intaas baxdishe horbalan hadali dadkanta fadhi culmu waxada kala geegi umbaahanyin male aragu hayn jidkana dheere meel dheerel haku bilaaw marka wali taawi ay dhowr sana ani dadkan jilbihirinyino ilaahay diinsheedoo arday eed baradaayan walkal u weelan inuu arday jilbihirinyin malee waan waa be'te marka dantaas diin ha baradaay un koley maxana marna fursadan tame fursadan maxana marna marka langigeek wala sheega eroba wala sheega wala nagadaayana wal oo mudaataas ay liliyaabo isku nagadaang ilan maadaama dad intaas cilmaha akhrisa ay hor fadhin arday wacdi kale mambaahan marka walaliyaal ee waliba sanlenaa fursada hasan marti fursada hasan martay fursadaas insha allahu tacaala hata malgordow waqti la ogaada doon ilaahay mani weelhanu ku shalaay dada kulley arday fursadan waa kale hamarti waanu ku faa'idaysad waaye shalayna markaasaa la heri walaalayaal kolley taarigda mase fursadiisa hasan marti ani waliba ogaada saanaa dadkii hortiin haay mase hadda dadka geeka macallimiinta siin ee amba dadka walaayada ee hogeeka arday arrintan iska duburid yeele aniyoo hang marn aniyoo hang marn lan kastaba arday ada isa oo hunguri ang haysana isa oo gogol ang haysana isa oo arday ada an iska falanayn kitaab meel ku gadaa un lahayna walow iska gadaa un qabna isa oo diinkan dadkan geeka sambarahay anisaa diin hakabarden ogaada war kuusye war oo waliba waa eediyadan ilinka fakar baahango isangeeka may haysataan raashinga haysataan gogala haysataan kitaaba haysataan wal geeka isan dhanagin andeyasaano oo geeka isan baahidin ee mal argaw wal kasta ardeed fadhiinga la siinka sio hay marka fursad la siin la qabna oo isan la hasan marti yo markan waliba lan baahanyaa fursadaasoo qaaliga ee ani laku faa'iidaysada dad badan asiin baahnaay dadka oo ardeed inta roogo macallimiinta ee hogeeka wala sanbarahay naftati hoblahakuqaadi idoo jooban baahan sidii bani aadan haadayo waliba dartiyo intan roogana intanka kuu sinyina ilaahi subxaana wa tacaala diinshay korgaadoshay bacdishay anaysan diinsan baran taasaan roogan marka inaysan ardeeda waalidkiingaasaan baahnahay waalidkiis meeshan kubaahnay sandhale hasan koriyey xoogin aan baahnahay xoogi kiin walow isan ku sabrinya arday usageeka isan intada siinkaayo waliba waa isan walila siinku faday ani martaba caali anaysan seetaan meelsara ani isan seetaan oo isan kaseedasan dunaawi kale adduunyo kale aan kaseena ilaahay diinsha isan bartan ani isan seetaan alisiin baahanyi marka walaalayaal insha allahu tacaala waalidkii oo isan hoogin aan baahnahay ardayda oo siinka sabri arrintiitis waalan fiiriye macallimiinta inta siinka jilbihirnayti oo yoon adduunyadii iyo walwalba arda ha iloweyno isan diingana siinka shabaan intan rogaan yoon waalan fiiriye insha allahu tacaala fursadda anaysan ku faa'iidaysataan anisa sahela siin ka dhaafna walaageega la siin baarbaar yahay waliba waa diinka ilahi subxaana wa tacala nisan korweelan hatana may walasinka barahay hoolaagi caamkahay muslimiinta dhan qadlalahayan iyo walasinka barahay marka insha allahu tacaala ana isan fakartaan annagana dad ciyaal eh oo aragdayada anfakaraan anisan annagan ani isan lahaatan maqaamka isan roogdan iyo nayto mustawiin nisan manaad marka insha allahu tacaala aan walisin dardaarmey ilaahi subxaana wa tacaala diinsheela isan barahay fursadaasan marta inaysan ku faa'iidaysataan anisan inisku dayacan geeka wujuhda isan letiin oo ilaahi subxaana wa tacaala meelansiinka makan isngata siinka muuqata xaqiiqadii dadka jinkinkahayo bannaanka roogi maku muuqata isagna mada bannaanka bahasan dad de'diinga waa aragaasan kolley ardaada isag naftiin wala fiiriyaasan dad oo nuurka muuqdo iftiino haayo arda diinkaa ku bahay salaadaha ku batiyatiin marka insha allahu tacaala fursadan tange fursada habi ew fursad qaali ew lankasta maha maraas ka fakara lan welba ardaada diinkaas iniisan tartamo heblow obaa la roog adiis maalinkoo la iskeetiin walbarshoo la iskeetiin aniisu kiin ku faa'iida badane ada korku marta langolba iniisu ka fakar aniisan ka fakartan dadki reedkin jar siisan diin geesi lahaytan iniisan ka fakartan insha allahu tacaala intaas ani kalmidi ha kooban wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa jiray bandhig cilmiyeedyo ay sameeyeen ardayda wax ka baranaya macadu shariica ee ka furan wilaayada bokool تسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا markanna south africa dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka kala duwan ee waddankaasi koonfur afrika ayaa aad uga cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan kooxaha burcadka ah ee waddankaasi iyadoo bilihii u dambeeyey ay sii kordhayeen dhibaatooyinka soomaalidu ay kala kulmayaan burcaddaasi waa kuwan qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ganacsiyada ku haysta waddankaasi oo ka hadlaya cabashooyinkooda waddankan koonfur afrika khaasatan jaaliyadda koonfur afrika ee magaalada la yihahdo johannesburg ee mayve xaafadda la yidhaahdo in badan waxaa soo lalaabtay cabasho ka mid a ee amniga xaggiisa ah in dad badan lagu laayey xaafadda ajaaniiba qaarkood soomaalida qaarna la baaranahayo tooriyaal loo qaadanahayo xaafaddii iyo xaafadii aan laga dhex bixi karin busineska aan laga wareegi karin marka arrintaas waxaan ka dhiiban lahaa fikir oo mataqaanaa muhiim ah oo aqligal ah oo ah sidii looga hortegi lahaa la sameeyo si looga tago oo xaafaddan mataqaana ay oga wareegaan haddii ilahay kuusama ogolya dadka dhibaataynaya dadka u soo shaqo tegey intaasaan rabi inaan ku booriyo jaaliyadda dhammaanteedii rag iyo dumarba maadaama ayna iska warqabin jaaliyadda hadday iska warqabi lahayeen xaafadaha iyo guryaha hortooda dadka laguma dhaceen xaafadii dadka laguma dhibaateeyeen moobeelladii baa laga soo bilaabay tooriya laga soo bilaa hadda xabad bay maraysaa lix nin oo ajanabi baa lagu dilay soomaalidii qaar baa la dhaawacay qaarna mataqaana moobeeladii baa laga qaatay taas caddad male sheegid male waa la aamusanyay masaajidkana tii laga sheegay ahayd waxaan odhan lahaa oon boorinaya oon u sheegaya oo baaq dheer u diraya dadka jaaliyadoo dhan intay isu yimaadaan gaadiidna loo heli lahaa weli maalmuun ii tan inkabaaday ee amni darada amni daradaas oo eh dilal badan oo ku dhiy magaalada mayfea khaasatan johannesburg dilalkaasa waliba ku mid ee olmasli qofa waliba ka dhimatay ee mudiyar oo ajnaabi walkalaniska jara ee la dilay wali kala jare ee baryaalkun amni xumada oo zaaid hansaa'idahat waliba baawurka u miilaad dhigta isla markii hore lakoo dhaaw taleefon qaadashada oo taran lahayna marka maadaama arinta saasata mayfeena meel soomaalida iniska kooytay degantaa soomaali badan la roogtaata marka waliba eed iyo tahan dhiirigeliifaday intii odayaalka iyo guddiga ku fadheedan amnigaas magaaladaas mayfea oo una ka dhex noolna si nabadleen aan ka dhex noolna waana oo arinta amniga hooga la saara
kuna nool waddanka south africa gaar ahaan johannesburg niga baryahan waxaa jira dhib fara badan oo xaafadda ka jira tuugadii baa sii badatay dhibkaana kulley waxaan u aragnaa waa dhib fara badan oo dad fara badan oo ay ku jiraan oo madow oo weerar ku soo qaada xaafadda waxaad moodaa in hadda dhibku wuu jiri jiray lakiin hadda uu ka sii daray taleefanadii baa la iska dafayaa oo la qaadanaya habeenkii xaafadihii baa la isugu tegayaa dadkii baa guryaha ka soo bixila oo dhib fara badan baa ka jira xaafadda marka waxaan dhihi lahaa ha isku tashadaan in la isku tashadaa fiican kadibna go'aan laga gaadho sidii horumar loo samayn lahaa tuugta la yskaga qabanayo xaafadda maalin walba ka qaata taleefannada baabuurtay qaataan waxyaalo fara badan baa dhaca marka hadda waxaan sugnaaba waa in xaafadaha la ysugu imaado oo guryaha ay soo galaan kadibna waxa weeye ay waxyaalo fara badan oo kale ay sameeyaan hadda wiig gudihii baa laga yaabaa aan sidaa hadda aan filaya ilaa siddeed qof lix qof toddoba qof meelahaas baan maqlay in la dilay oo isugu jira soomaali ku jiraan oo baakistaani ku jiraan oo dad fara badan ay ku jiraan marka waxaan fari lahaa dadka shacabkaee ku nool mayfe in insha allahu tacaala laysku tashado shir deg degana laysugu imaado haddaan ka hadlo arrimaha xaafadda maanta hadda ka jiro oo dhac dilka soo batay baryahan dambe laakiin south africa xaaladeeda way mar walba barnaamij amaana mar waxaa arkaysa afduub mar waxaa dhacaysa dukaamo la boobaayo maalinba saas laakiin hadda waxaana haystaa dil marka dilkaasna inaan u istaagno haddii ilahay ragdanahay odayaasha communitiga xaafadda mayfe amba johannesburg haddii ilahay raalkadhigo sida ugu dhaqso badan inaan fadhi yeelano aan arrintan ka dhiidhin aan isku dayayna insha allah laakiin dilka south africa waa lagu yaqaan maalinba nooc ay u sameeyaan mar waxaa la keenayaa afduub mar waxaa la keenayaa dukaan bob mar waxaa la keenayaa dhibaatooyin badan iyo dhibaatooyin kaloo yaroo hadda dadkaan ogeyno annaga la socono ah oday ka tirsan odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika gaar ahaan xaafadda mayfer iyo eryadeeda ammaanka xaafadda mayfer ee soomaalidu u badan tahay ee johannesburg oo maalmahan dambe xoogaa culaysa uu ka jiray mayfer waxay la mid tahay koonfur afrika guud ahaan ee dembiyada ka jira uunbaa ka jira xoogaa dheeraad hadda uu jira xaafadda waxyaabaha keenayana waxaa ka mid a xaafadda waxaa ka guuray dadkii hore ee deganaa ee caddaankii hindidii dadkii noocaas ahaa waxaa aad ugu soo batay dad ka yimi lokeyshamada oo south afrikaana oo ka yimi tuulooyinka fogfog iyo dad ajaanib ah waxaa hoosu dhacay marka nidaamkii xaafaddu u dhisnayd waxyaabaha siyaabahaan isle waxbaa looga qaban karaa waxaa ka mid a waxaa loo baahan yahay odayaasha iyo culimmada iyo ganacsatadu inay iska kaashadaan oo la yimaadaan qorshe
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaanoo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى